badan oo culamada ka mida waxay mareen inuu xadiiu qudsigu yahay mid xagga ilaahay ka ahaaday labadaba macno lafdiga iyo macnaha mid walba inuu xagga ilaahay ka ahaaday culamada markaa qaarkoodna waxay mareen sida kale oo waxay yidhaahdeen macnuhu m waa xagga ilaahay lafdiga iyo erayada markaa lagu cabdirayaana waa xagga nebiga sal allahu alayh wasalam culamada markaa odhanaysa xadiisu qudsigu ilaahay baa xaqiiqatan ugu hadlay oo alfaada iyo ereyadaasi xataa ku hadlay waxay leeyihiin maadaama markaysaga nebigu uu odhanaayo ilaahay baa yidhi yani qawlka allah loo tiirinayo waxaa laga qaadanayaa inuu oraa toos uga hadlay ayaa laga qaadanaya taasina waa wuxuu kaga duwan yahay cadli qudsigu axaadiista nabawiga waayo haddii layaha macnaha xagga ilaahay ka ahaaday yo axaadiista nabawigaba yani waxa weeye macnuhu xagga ilaahay buu ka ahaado waa waxyi wamaa yantiqu can ilhawa in huwa ilaa waxyu yuuxa maxay markaa ku kala duwananayaan axaadiista nabawiga iyo axaadiista axaadiis alqudsiya waa in markaa sidaas la yidhaahdo axaadiis alqudsiya alfaadooda xagga ilaahay bay ka ahaadeen waa la yidhahda culamada kale sida kale ku tagtay oo iyagu qudhooda jamac badan ah waxay odhanayaan waxaa caddaynaya in alfaaddu xagga nebiga sala allahu alayh wasalam inay tahay haddii la yidhaahdo lafdiga iyo macnaha mid walba xagga ilaahay buu ka ahaaday dee qur'aankii buu sharax ku yeelanayaa waxaana la ogsoon yahay xagga axkaam badan inay ku kala duwan yihiin qur'aanka iyo alaxaadiis alqudsiya oo qur'aankii waa lagu tukadaa oo waa lagu tacabudaayo salaadaa lagu akriyaa lakin axaadiis alqudsiya salaaddii laguma tukan karo oo laguma akrin karo salaad qur'aankii waa mucjiz lakin alaxaadiis alqudsiya mucjiza maaha oo ijaazku kuma sugna qur'aankii yani culamada in badan waxay ku tageen ruuxii aan wayse qaban inaanu taabanayn ruuxa junubka ahina inaanu akriyayn taabanayn axaadiis alqudsiya markaysaga yani xukunka caynkaasa male qur'aankii riwaaya bilmacna laguma samayn karo lakin axaadiis alqudsiya khilaafkay culamadu geliyeen markaysaga axaadiista nabawiga macno ma lagu warin karaa mise laguma warin karo xukun ka duwan ma laha ee waxa weeye markaysaga culamada jamaahiirta badnaynaayo in riwaaya bilmacna axaadiista lagu samayn karo axaadiis alqudsiyana waa gelinaya qur-aankii tawatur baa loo shardiya axaadiis alqudsiya tawatur looma shardiyo furuq badan bay culamada qaarkood sheegeen marka furuuqdaas badan maadaama ay jirto yani lama odhanaayo lafdiga axaadiis alqudsiya ilaahay baa ku hadlay lama odhanaayo waxaa daba la yidhi maxaad kaga jawaabaysaan ishkaalka ku saabsan dee maadaama nebigu sala allahu alayh wasalam ilaahay u tiiriyey oo yidhi ilaahay baa yidhi miyayna taasi daahir ku ahayn in qawlullahi lafdan inay tahay oo xuruuf ahaan iyo lafdi ahaan uga hadla taa waxay yidhahdeen waxaanu kaga jawaabaynaa waxaanu ogsoonnahay qur-aanka in qasas badan lagu sheego oo ilaahay ka warramay ummadihii hore waxyaale ay ku hadli jireen iyo nebiyadii hore hadalle ay yidhaahdeen iyo ummadihii loo soo diray waxyaalaha ay ugu jawaabeen iyadoo ilaahay inoo sheegaayo inay sidaa yidhaahdeen weliba waxa markaa aanu ogsoonnahay afkay ku hadli jireen inaanu carabi ahayn oo nebi walba waxaa loo soo dir lagu soo diray afkii qolada loo soo diray sida ilahay ba qur-aanka inoogu sheegay marka xuruuftan iyagaan ku hadlin bal aan luqadan ku hadlin luqo kale ku hadlayey ayaa macnihii waxay ku hadleen markii la soo raray waxa uu ilaahay u tiiriyey inay sidaa ku hadleen oo sidaa yidhahdeen oo nebigaasi sidaa yidhi oo ay sidaa ugu jawaabeen markaa qawmkiisi iyo dadkii loo soo diray sidaa ugu jawaabeen erayaday ku hadlayeenna aanu carabi ahayn be erayo kale ay ahaayeen oo afaf kale ay ku hadlayeen marka taasiba saa'iq u ahayd oo ay u bannaanayd baa tanna u bannaan tahay marka macnuhu caynkaas iyada abay kaga jawaabeen ibnu cuthaymiin markuu khilaafka sidaa usoo naqliyo masaladan sidaa u taxriiriyo wujuuh badanna u sheego wuxuu odhanayaa rujxaanka qawlkaasi raajaxsan oo miisaan badan yahay ma qarsone waa muuqataa oo in la yidhaahdo yani lafdigu waa xagga nebiga sal allahu alayh wasalam laakiin macnaha xagga ilaahay ka ahaaday qawlkaasi inuu arjax yahay waa muuqataa buu markaa odhanaya marka dambe haddana wuxuu odhanaya haddii la yidhaahdo masalada noocaasa tafsiilkeeda in laga gaabsado ayaa marka isagaa fiicanoo lagu gaabsado sida nebigu ilaaqay in la ilaaqo oo aan tafaasiishaas waxba la gelin oo aan markaysaga salban wa iijaaban waxuba laga odhan haddii sidaas la yidhaahdo oo takaluf ba iska noqonaysa markaysaga gelitaanka arrinkaa la gelayaa yani lafteedu waa weji markaysagaa saa'iq ah oo markaysaga wanaagsan almuhim xadiidkani waa xadiis qiimo badan waxaana markaa raawigii ka warinayay abu dar oo abu idriis alkhawlaani la odhan jiray markuu xadiidkan sheegayo jilbuhu isku taagi jiray baa layihi sharafta xadiidkan daraaddeed isagoo caadi u fadhiya xadiidkan ma sheegi jirine intuu jilba joogsado buu jilba joog u sheegi jiray taasna waxay tilmaamaysaa qiimaha iyo sharafta uu xadiidkani leeyahay can nabiy sal llahu alayh waslama fi ma yarwihi can rabbi caza wajal anahu qaal anahu qaala waxaa suuragala in loo celiyo yani nabiga sal llahu alayh wasalam waxaa kaloo suuragala nebiga qowl kale in loo qadaro oo dabeedna markaa waxa weeye ilahay in loo celiyaana ma dhici kartaa nebigana sal llahu alay wasalam qowl kale loo qadaro toban jumlo xadiidkani ka kooban yahay tobanka goor mar walba waxaa la odhanaya ya cibaadi ya cibaadi ya cibaadi taasna waxaa ku sugan tashriif ilaahay addoommada u sharfaay waa ti uu yani yidhi qaadiciyaad baa loo nisbeeyaa wa mima zaadanii sharafan watihan wakitub biakhmusi ata'u thuraya dukuulii taxta qawlika ya cibaadii wa an sayarta lii axmada nabiya waxaa loo nisbeeyaa qaadiciyaad inuu yidhi min culamaai qarni saadis ka mid ah waxa sharaf aan la wareero ii kordhisay sharaf iyo wareer oo aanan ku dhowaaday farax daraaddeed in xidigaha ururta ama laxaha la yidhaahdo inaan markaa isku taago oo raysmagaadhadeeda aan saaro sharaf daraaddeed bimacnaa inaan laba duulo dukhuulii taxta qawlika yaa cibaadii gelitaankayga aan soo gudagelaayo hadalkaagaad ilaahaw tidhi yaa cibaadii addoommadaydii wa an sayarta axmada lii nabiya iyo in nebi muxammedna aada nebi iiga yeeshayoo dadka loo soo diray uu nebiga u yahay aan ka mid ahay jumlada koowaad yaa cibaadii inii xaramtu ulma calaa nafsii wajacaltuhu baynakum muxaraman falaa tadaalamu addoommadaydii-ow dulmiga waxaan ka xaaraantinimeeyey daatadayda idinka dhexdiinnana waxaan ka yeelay mid xaaraan ahays dulmiina dulmiga ahlucilmigu waxay yidhaahdeen waa xaqa in la nuqsaamiyo ayaa dulmi ah ama dembi ayna cidi lahayn in dhalada laga saaro ayaa dulmi ah ama xasanaad iyo khayraad ay shaqaysteen in laga dhimo oo la siin waayo ayaa dulmi ah marka taas ilahay waa iska xaaraantinimeeyey taas ilahay waa iska xaaraantinimeeyey culamada qaarkoodna waxay mareen waa tasaruf fii mulki lgayr bay mareen sida horaa fiican inii xaramtu ulma calaa nafsi xadiidka waxaa laga qaadanayaa inuu ilaahay wax iska xaaraantinimeeyo qolyo lunsan oo muctazile la yidhahdaa waxay yidhaahdeen ilaahay waxna waa ka xaaraantinimoobaan waxna waa ku waajibaan oo qiyaaska caqliga abaa markaysaga markaa ku waajibinaaya ama ka xaaraantinimaynaaya iyagoo makhluuqa uga qiyaas qaadanayo ilaahay bay yidhaahdeen caqligu wuxuu keensanayaa waxyaalaha qaarkood inay ilaahay xaaraan ka yihiin waxaanuu keensanayaa inay waxyaalaha qaarkoodna waajib u yihiin ahlucilmigu waxay yidhahdeen qawlkaasi waa qawl baila oo makhluuq ilaahay waxba kuma waajibiyo waxna kama xaaraantinimeeyo caqliguna waa makhluuq caqligu mar hadduu makhluuq yahay ilaahay makhluuq wax ku waajibiya ama makhluuq wax ka xaaraantinimeeya ma jiro ilaahayna makhluuqa in looga qiyaas qaato waa khalaq oo arrinka noocaasi waa tashbiih ilaahay lagu shabahayo khalqigiisa ilahayna wuxu uhi laysa ka milihi shay ilahay wax la midi ma jiraan mar hadday caynkaa tahay yani ilaahay in makhluuq looga qiyaas qaataa ma banaana waayo waa tashbiih lagu shabahayo mar labaadkana makhluuq in la yidhaahdo waxbuu ku waajibinaya ama ka xaaraantinimayn iyaduna ma banaana waxa se jira ilaahay waxna waa isku waajibiyaa waxna waa iska xaaraantinimayda ana laynoo sheego axaadiistii aayaadkaba waa ku soo arooreen kataba rabbukum calaa nafsi araxma ilaahay waxa weeye yani daatadiisa wuxuu ku waajibiyey naxariis wa kaana xaqan calayna nasru lmu'miniin xaqna bu waajiba waxa ahaaday baa ilaahay yidhi mu'miniinta inaanu u gargaarno ilaahay baa isku waajibiyey tafadulan waa ixsaanan buu isugu waajibiyey cid ilaahay wax ku waajibinaysaa ma jirto xadiidkana macnahaasuu tilmaamaya inuu ilahay wax iska xaaraantinimeeyey inii xaramtu ظulma calaa nafsi wajacaltuhu baynakum muxarama dhexdiinana xaaraan baan dulmiga ka yeelay falaa tadaalamu ha isdulmiina saas aawadeed dulmigu waa xaraamo ma banaana cumuumka dulmigu inuu xaaraan yahayna waa cumuum maxfuuda oo sidiisa u ilaashan oo inaba wax takhsiisi aanu gelin wax laga soo reebay inaba ma jirto ishkaal haddii la keeno oo la yidhaahdo oo gaalada xarbiyiinta ee markaa muslimiinta la dagaalamaysa in la dulmiyaa iyadu miyaynay bannaanayn sababta xoolahoodii la dhacayo in la dilaayo waxay culammadu kaga jawaabeen oo yidhahdeen taasi dulmi ma aha waa cadli mar haddaynay markaa dulmi ahayn cumuumkan wax laga soo reebay ma jiro ibnu cuthaymiin markuu xadiidkan sharxaayo mas'aladaas sidaasuu u sheegaya masale kalena waa sheegaya oo wuxuu sheegayaa yacni gaalada in la dulmiyaa inaynay bannaanayn kuwan xarbiyiinta ee muslimiinta la dagaalamaya in la yska celiyaa waxa weeye waa mid mashruuca sharciguna baneeyey cadaaladna ah laakiin waxa weeye gaalo heshiis markaa lala leeyahay oo muslimiintu la heshiisay ama ruuxa laftiisaba heshiis la galay in waxa weeye la dulmiyo oo la khiyaameeyo yani markaa tan noocaasi ma banaana saas aawodee ibnu cuthaymiin sharax xadiidka wuxuu ku dheeraanayaa sharxiisa weyn wuxuu ku dheeraanayaa mas'alada caynkaas markaasuu odhanayaa dadka markaysagaa bilaadka gaalada tegey oo dabeedna markaysaa markaa gaalada khiyaamaynaya ama markaysagaa yani burburinaya hantidooda ama qarxinaya yani markaa waxa weeye heshiisna sidaas iyadaa ku galay oo markaysaga iyagu ay sidaa ku soo dhaweeyeen khiyaanada noocaasay samaynayaan waa mid aan bannaanayn waxaanay noqonaysaa islaamka laftiisa sumcad xumo iyo magac xumo inay u soo jiidayso oo dadkii xataa soo islaami lahaa laga yaabo inay noqoto wax islaamnimadii iska hortaaga mana aha markaysagaa sheikhu isagu wuxuu bilowday ibnu cuthaymiine ahlu cilmigii horeba waa miday sheegi jireen oo kutubta fiqiga ee qadiimka ahlucilmigu ay ku tilmaameen oo ay sheegeen ruuxu hadduu markaysagaa bilaadka gaalada walow xarbiyiinba yani dadkaasi haba ahaadaan gaalo muslimiinta la dagaalansanba ha ahaadeen hadduu markaysagaa yani dhulkooda intuu galo dabeedna markaa iyagu ay ammaan siiyaan oo nabadgeliyaan ammaanka ay siiyeen wuxuu koobsanayaa ama laasimsanayaa inay iyaguna ka ammaan helaan imaamu shaafici wuxuu ku sheegayaa kitaabkiisa umka saraksi oo xanafi ahi wuxuu ku sheegayaa mabsuudkiisa kutub alxanaabila saas ilaagu waa ku taallaa oo yani ibnu qudaama muqnigiisu ku sheegaya waxay markaa tilmaamayaan culammadu min kulli madhab waxay tilmaamayaan ruuxu markaysagaa gaalada dhulkooda hadduu tago iyagu ammaan siiyaan ammaankaa ay siiyeen wuxuu keensanayaa iyaguna inay ka ammaan helaan oo inuu khiyaameeyo oo markaa ammaankoodii intuu qaato iyaga dhibaateeya oo uu khiyaamayaa mid u bannaan inaynay ahayn mid u bannaan inaynay ahayn ibnu qudaama kitaabkiisa muqniga waa kitaabka ciزadiin ibnu cabdisalaam uu yidhi laba kitaab ilaa aan helay fatwada niyaddaydu kuma saman inaan fatwoodaba labadaa kitaab waa maxay waa muqniga ibnu qudaama iyo yani kitaabka muxallaha ee ibnu xasmi ilaa aan labadaa kitaab helay niyadaydu inaan fatwoodo kuma samaan buu yidhi ibnu qudaama wuxuu dhintay nawowi waa ka horreeyeyoo waxa markaa uu dhintay lix boqol iyo labaatan markay hijiriyadu ahayd ayuu dhintay su-aal buu isweydiinayaa ibnu qudaama markuu masalada saa u taqriiriyo wuxuu isweydiinayaa masale ku saabsan haddii la yidhaahdo ka waran nimankii kumay dhawaaqin markay ammaanka siinayeen ruuxan muslimkaa nimankii gaalada ahaa waxaanu ammaanka kuu siinay bishardi inaanu ka ammaan hello arrinka noocaasa haddaynay tasriixin oo sidaa ugu dhawaaqin ka warran wuxuu odhanayaa walow yaynay tasriixinoo bacdabi buu ugu jawaabayaa ibnu qudaame waxa weeye waxa weeye curfi ahaan baa la yska garanayaa inay sidaas tahay oo qof ku raalli noqonaya waa ku nabadgelinaya adna waad ikhiyaamayn kartaa yacni ma jiro ee caqlan waxaa la garanayaa ruux kastaaba inuu doonaayo yacni cidda uu ammaan siiyo isaguna inuu ka ammaan helo hadduu og yahay inaynay ammaan siinayno isaguna ammaan kama siiyeen marka yacni sideedaa la ysaga garanayaa buulo inay xataa lagu dhawaaqaa shardi ma aha buu marka isagaa tilmaamaya masalada noocaasa calaa kulli xaal waa mas'ala culammadu ay nasgareeyeen marka nuquushaa kale waxaan u tilmaamayaa tacziiz hadalka markaysagaa shiiku mawdican ka odhanaayo ibnu cuthaymiin inaan tilmaamaayo masale ahlucilmigu qadiiman sheegi jireen inay tahay xataa waxay yidhahdeen ahlucilmigu kufaartii xarbiyiinta hadday ruuxa qabtaan oo markay qabteen ayay waxay ku yidhaahdeen waxaan waa ku sii daynaynaa waa ku sii daynaynaa laakiin yani aanu ku sii dayne yani safka markaysa markaa waxawayan hadda nala dagaalamaya ha soo gelin waqcada ama goobta markaa dhacaysa waa inaanu ka qayb gelin taas iyadaa bay naskaraya xadiis saxiixoo sidaa sheegayaana waa jiraa oo muslim saxiixa ku soo wariyey oo xudayfat bnu lyamaan ayaa la weydiiyey maxaad ghaswadii beder uga qayb geli weyday xadiidkana muslim baa saxiixa ku soo wariyey markaasuu ghaswadii beder inaan ka qayb galo wax kale iima diidin ee waxaa ii diiday anigii aabbahay xusayl baa isa soo raacnay xisli iyo xusayl mid walba waa la odhan jiray yamaanna waa lagu itlaaqi jiray anigii aabbahay xusayl ayaa isa soo raacnay buuri annagoo ku soo soconna inaannu nebiga sala allahu calayhi wasalam la gaashaan qabanno oo dagaalka beder kala qayb gallo dabeedna waxaana helay gaaladii quraysheed ayaa gacanta nagu dhigay markaasay waxay nagu yidhaahdeen waxaad ku socotaan maxamed iyo baa ku socotaanoo inaad la soo dagaal gashaan nebi maxamed ayaad doonaysaan markaasaanu hi ma doonayno ee madiinaannu ku soconnaa bay yidhahdeen markaasay waxay naga qaadeen ballan waxay nagaga qaadeen inaannu madiino qabanno oo aan safkaa hadda laysleynayo aynay ka soo qayb gelin waa ka nimi ballan markaysaa nagaa qaadeen nebiga sala allahu alayh wasalam iyo saxaabadiisii baan uu nimi markaan uu nimi buu yidhi nebiga iyo saxaabadiisii baanu qisadii u sheegnay oo inay nimankii markaa ballan nagaga qaadeen gaalada ahaa inaanaan dagaalkaa soo raacin oo ka soo qayb gelin waqcadaa marka hadda joogta markaanu u sheegnay nebigu wuxuu nagu yidhi sala allahu alayh wasalam xudayfa odhanaaya insarifa yani ordoo iska noqda oo bimacnaa madiina iska qabta nafi lahum bicahdihim wanastaciinu allaha calayhim ballankooda waa u oofinaynaa allahna waa u kaalmaysanaynaa buu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam xadiidka muslim baa saxiixa kusoo wariyey waa xadiis saxiixa hadda weliba markaa bal ballankaasi wuxuu koobsanaya eeg ballankii muxuu tilmaamayaa kollayba annagu waa la dagaalamaynaa baa macnuhu u dhacayaa maxamed iyo cidda la socota laakiin adigu ha u hiilininoo goobtan ha la soo gaashaan qaban aanu la dagaalana annagu yahay iyadoo qodobka heshiisku caynkaa yahay ayaa haddana nebigu sala allahu alayh wasalam uu ku yidhi insarifa nafii lahum bicahdihim wanastaciinu allaha calayh maaha ilaaqan weligaaba goob ha ka soo qayb gelin maaha oo dagaal weligaaba ha soo raacin laakiin goobtaa markaa taagnayd yani inaynay soo raacin baa ballanka ay kaga qaadeen haddana maca dalik nebigu sal allahu alayh wasalam kaasuu yihi waa u oofinaynaa maanta waxa weeye haddii markaa dad badani ay maqli lahaayeen xadiiska caynkaasoo kale ah yagaan xadiiska maqlin haddii masalada loo sheegi lahaa waxaa laga yaabaa inay odhan lahaayeen waa ballan sharciga khilaafsan oo in la oofiyaa ma bannaana haddana maca dalik yacni markaa muwaafaqada nebigu ballankaa waafaqaye u oofiyey waxaa laga qaadanaya inaanu sharciga khilaafsanayn sharciga inaanu khilaafsanayn oo ka hor imanayn halka dad badan laga yaabo inu yahay waa ballan sharciga khilaafsanoo lama oofinaayo nebigu markaysagaa inuu markaa oofinta oofiyey waxaa laga qaadanayaa inaanu ballankaasi sharciga khilaafsanayne u waafaqsan yahay oo la oofinayo ballamada la oofinaayo u soo gelayo yaa cibaadii kullukum dallun ila man hadaytuhu fastahduunii ahdikum waliba culammadu waxay naskareeyeen culammada akaabirta ahi hadda curfi ahaan waxa la isticmaalo ah markaysagaa fiisayaasha ama tacshiirada waxa la yidhaahdo ee curfi ahaan markaysaga hadda caalamiyan loo isticmaalo inay waxa weeye ka dhigan tahay fii macna alamaan inay ka dhigan tahay amaam siin inay la mid tahay waa shaykhu lcallaama cabdimuxsin cabbaad rasaaishiisa qaarkood waxa uu ku sheegay xafidahu llah in waxa weeye tacshiirada iyo hadda fiisayaasha la bixiyaa waxay la mid tahay ammaankii waagii hore la isticmaali jiray waayo almacruufu curfan kalmashruuti shartan wixii curfi ahaan loo yaqaanaa waxay la mid tahay sidii wixii la shariyey shari ahaan culamadu qaacid ahaan waa kuwa ku sheega ala sabiili tawdix baynu taas noo sii sheegna yaa cibaadii kullukum dallun ila man hadaytuhu marka khiyaanada markaysagaa soo gasha xagga xoolaha dadka qaarkood waxay sameeyaan yani gaalada heshiis waddankooda ha ku degaan oo ammaankay siiyaan ha qaataan ma qarxiyaan oo ma laayaan laakiin xoolahooda uma tudhaan waxay xoolo helaane dagan khiyaamo kaga qaataa xadis kaga qaataa si walbaba uga qaataan oo waxay odhanayaan yacni waa gaale soo xoolihiisu iskama bannaana ya waxay ka khiyaamayn karaan iyo waxay been iyo turuufo kaga qaadan karaan yacni uma aaba yeelayaano waa ka qaadanayaan waxaanay isleeyihiin wanaag baad samaynaysaa ta noocaasi mid sharciga ku bannaan ma aha xoolaha uu qaadanayaana waa xaraam culammaduna waa nasgareeyeen waa mas'alada aynu sheegaynay yacni noocaas markaysaga weeye marka xoolaha gaaladana dee haniimo iyo fay iyo wejiyaa lagu qaataa laakiin markaa tuugo lagagama qaato laysa lana maalu saw baa rasuulku yidhi sal allahu alayh wasalam sumcad xuma inay islaamka ku tahay xataa waxaa dhacda in waxa weeye labadii isqabay ay yidhaahdaan sabarayd baanu kala qaadana oo yacni markaa waxa weeye ma wada noolin oo ninkii markaysagaa uu meel gaara tegayo gabadhiina markaysagaa gurigii joogayso dabeedna markay gabadhi gurigii sidaa u joogto ay odhanayso ninkii sabarayd baanu kala qaadanay oo hadda ma wada noolin maxaa sidaa loo samaynayaa waxaa loo samaynayaa gaalada markaysagaa xoolihii caawimada ahaa inay kaga qaataan bay uga jeedaan oo xoolaha shardigoodu waxay tahay hadduu ninku shaqeeyo lama siinayo xoolahaas waxaa la odhanayaa reerkaaga debero haddayse kuugu fillaan weydo lacagta lagu siiyaa reerka kuugu fillaan weydo waxa kaa dhiman noo soo sheeg iyo waxaad qaadato dabood markaa waa dhici kartaa inaan wax kuu kabno hadday macquul noqoto laakiin anigoo shaqaysanaya reerkayga haddana ii biiliya ta noocaasa kaagama yeelino laakiin wakhtigaas shaqo laadahay waa kuu biilinayna tii baa la doonayaa isaguna inuu soo shaqeeyo reerkana aan lacagtii laga jarin markaasay odhanayaan ma wada noorin halkaasuu markaa iyadiina lacag gaara ayay gaaladii ka qaadanaysaa isaguna halkan uu lacag ka miisaya uu ka shaqaynaya shardigii lagula lagula sharditamana waa khilaafsantao way u badheereen waana usoo dusaya waa ka ilma dhalaya qaarkood baa waxa dhacday in la weydiyo la yidhi na gabadh yahay adigii ninkii yidhi ma wada nooline ilmaha ayaa kaa dhalay markaasay tihi saaxiibkay baa iga dhalay saaxiibkay ayaa iga dhalay dhakhtarkii baa doona inuu taabto dhakhtarku waa gaal markaasay tahay taaban qaarkood jilbaabba bay sitaan oo haddaad tidhi marka isagaa saaxiibkay baa iga dhalay amba nin baan ahaaye maxaa taabashadayda ku diidaysaa waa cajaa'ibaadka dhacay ka mid tahay kullu daalika waxaa loo samaynaya xoogaa yaroo lacaga in la helo ayaa loo samaynaya oo carruurtii zina loogu sheegaya oo beentaa markaysa markaa loo odhanaya waxyaalaha noocaasi waa wax sharciga aan ku bannaanayn waa shay muxarama shareecadana aan ku bannaanayn yaa cibaadii kullukum dallun ilaa man hadaytuhu fastahduuni ahdikum wuxuu kaloo ilaahay yidhi addoommadaydii oo dhammaantiin waa luunsantiin mid kastoo idinka midi waa luunsan yahay midaan anigu hanuuniyey mooyaane ee hanuun weydiista waa idin hanuuninayaa haddaa i hanuun weydiisataan oo ruuxu hidaayada waa u baahan yahay hadday tahay xagga aqoonta iyo garashada iyo hadday tahay xagga camalfalka mid walba xagga cilmiga in la hanuuniyo oo sida xaqa a la garansiiyo hidaayada waa u baahan yahay xagga camalkana in la hanuuniyo xaqa inuu ku dhaqmo o ku camal fulo in la waafajiyo iyadana waa u baahan yahay haddii la yidhaahdo sababtay axaadiista ku soo aroortay dadku inay ku dhashaan markaysagaa fitra iyo tawxiid inii khalaqtu cibaadii xunafaa'a fajtaalathum shayaaiin ama xadiiska kale uu nebigu yidhi sal allahu alayh wasalam kullu mawluudin yuladu cala alfitra faabawaahu yuhawidaani aw yunasiraani aw yumajisaani kama tuntiju lbahimatu bahimatan jamcaa hal tuxisuuna fiiha min jadca taa jawaabteeda culamada qaar waxay kaga jawaabeen oo yidhaahdeen waxaa laga tilmaamayaa xaqi markaysaga ha ku abuurnaado qabuulkay aqbalayaan iyo yani markaa raacitaankay raacayaan markaysagaa ha ahaato mid waxaweye fitradooda ku sugan ha yeeshee wuxuu u baahan yahay xaqii markaysagaa inuu barto oo uu aqoon u yeesho iyo in la solansiiyo dhaqanku kusii dhaqmaayo waayo ruuxu isagaan cilmi lahayn ayuu dhashaa wallahu akhrajakum min butuuni ummahaatikum laa taclamuuna shaya bale nebi maxamed ilaahay wuxuu ku yidhi ma kunta tadri ma alkitaabu wala liimaan marka wuxuu ruuxu u baahan yahay in xaqii la garansiiyo oo la baro iyo in xaqii inuu ku camal falo lagu hanuuniyo labadaba waa u baahan yahay sidaas aawadeed ducada hidaayada iyo hanuunka ku saabsan waa in la farabadiyaa salaada markaynu tukanayno ragcad kasta hidaayo in ilaahay laga baryaya ku sugan ihdina siraata almustaqiim waa maxay waa baryo ilaahu tubta toosan nagu hanuuni ilaahu waddada toosan nagu hanuuni siraata aladiina ancamta calayhim yani waa baryo ilaahay hidaayo laga baryaayo mawaadic kale oo salaadda ay kaga sugantahayna waa jirtaa sida fadhiga markaa labada sujuudood udhaxaysaa hidaayo in ilaahay laga baryo ducooyinka lagu ducaysanayay ka mid tahay inta kale ee ziyaadada kaa iskaba dhaaf ya cibaadii kullukum jaaicun ila man acamtuhu fastaimuuni aimkum fastacimuunii ucimkum addoommadaydi oo dhammaantiin waa gaajaysantihiin midaan anigu quudiye mooyaane buu ilaahay yidhi i cunto weydiista waan idin quudinayaa yaa cibaadii kullukum jaaicun ila man acamtuhu fastacimuunii ucimkum addoommadaydiiow dhammaantiin waa gaajaysantiin mid kastoo idinka mida gaajaysan midaan anigu quudiye mooyaane i cunto weydiista waan idin quudinayaa haddaa markaa ay cunto weydiisataan oo ceeshka iyo risiqa la cunaayo ilaahay isaga abuuray qofku markaysagaa siinta la siinayana ilaahay isagaa u sakiray marka ilaahay markaa waa in la baryaa oo hadday cunto tahay iyo hadday wax kala tahay oo wanaagsanba waa in ilaahay la weydiistaa ruux walbana ilahay risiqiisa hore u qoray wamaa min daabatin fi lardi ila cala allahi risquha waxa la cunayaana ama waxa weeye waa wax dhulka ka soo baxa ama waa wax daaqay waxa dhulka ka soo baxo waa xoolaha nool iyo ugaadh iyo waxyaalaha lamidka mid walbana ilaahay baa abuuray ruuxu inuu helana ilaahay baa u sahlay yaa cibaadii kullukum caarin ilaa man kasawtuhu addoommadaydi oo dhammaantiin waa araadan tihiin oo waa qaawantihiin midaan wax huwiye mooyaane fastaksuuni aksukum yani markaa idhar weydiista oo inaan markaa waxa huwataan idin siiyey weydiista waan markaa idin huwinayaa waxa weydi waxa yani markaa xidhataan waa idin siinayaa marka wax kastoo wanaagsan yani xagga ilaahay bay ka ahaadeen nicmo kasta ilahay baa addoommada ugu nicmeeya marka ruux hataa markuu arado waa inuu ilaahay baryaa oo weydiistaa markaysa markaa yani marka inuu arad marka aradka ka saaro oo u dhar siiyo waa inuu ilahay ka baryaa waana weliba waxa u dheer oo uu ilaahay ballan qaaday baryada markaa la baryo inuu ka aqbal ilaahay ballan qaaday waxa u dheer cibaadana inay tahay oo baryadan uu ilaahay baryaya waa cibaado uu ilaahay caabudaayo rabbi ugu dhowaanayo waqtigaa dhacay halkaa ku joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatubu ilayk إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار waxaynu ku soo jirray xadiiskii dheeraa abi dar yaa cibaadii inii xaramtu ulma calaa nafsii wajacaltuhu baynakum muxaraman falaa tadaalamuu xadiisu qudsiga ahaa ee nebigu sal allahu aleyh wasalam uu ilahay ka soo warinaayay laqbada guudna waa laqbaynay يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم waxaynu sheegnay ishkaal yani ku saabsan in xadiidkii kale ee sheegaayey kullu mawlud yuladu cala alfitra iyo xadiidka kale ee marka isaguna xadiiska qudsiga ah ee muslim saxiixa ku soo wariyey min xadiisi ciyaad ibnu ximaar oo isaguna sheegaayay inii khalaqtu cibaadii xunafaa'a وفي رواية مسلمين فاجتالتهم الشياطين لبدا حديث يا حديث كني محال كل منيا marka jawaabaa soo naqlinay culamada qaarkood ay kaga jawaabeen oo ay yidhaahdeen waxaa markaa laga tilmaamayaa yacni ruuxu xaqa markaa qaabil ha u ahaado fitradiisuna ha ahaato mid u diyaara markaysaga xaqa inay aqbasho xaquna ha ku abuurnaadee haddana wuxuu u baahan yahay hidaayo xagga cilmiga iyo xagga camalka labadaba jawaabtaa kasii waadaxsan waxaa kaga jawaabay ibnu cuthaymiin raximah llah oo wuxuu yidhi waxaa lagu kulminayaa yaa cibaadii kullukum daalun ila man hadaytuhu fastahduunii ahdikum waxaa lala khitaabayaa addoommada fitradoodii isbeddeshay oo fitradoodii markaa la beddelay ee asal ahaantii salaamadii iyo nabadgelyadii fitradu markii hore ay ku sugnayd ee ilaahay ku abuuray aan baaqi ku ahayn kuwa lala khitaabayaa kuwaas ah marka jawaabtiisa waxaad moodaa nowcan maa markaysagaa xagga tawfiiqa inay kaga sii fiican tahay jawaabta kale inuu cilmi yani ruuxu u baahan yahay iyo hidaayada in loo ziyaadiyana waa shay macruufoo la garanaayo waayo ruuxu inuu markaa tafaasiisha hidaayada iyo waxa lagu hanuunaayo iyo xaqa markaysaga yani tafsiil ahaan inuu u garto waa usii baahanya waafajinta iyo barista mid walbana yani ilaahay xaggiisay ka ahaatay yaa cibaadii kullukum caarin ilaa man kasabtu fastaksuuni aksukum ilaahay wuxuu yidhi addoommadaydiiy ow dhammaantiin waa wada qaawantihin midaan anigu wax wiye mooyaane midaan dhar siiyo wax wiye mooyaane intiina kale waa aradantiina waa qaawantihin fastaksuuni aksukum yani dhar iweydiista waan idin huwinayaa dharko waan idin arra tirayaa aksukum iyo aksikum labada wajiga bannaan waxaynu garanaynaa ruuxu markuu dhasho dhalanaayo isagaan wax dhara wadan oo qayd aan wadan buu dhashaa oo muduga markaa ruuxu wuxuu u baahan yahay in dhar la siiyo dharkiina mar walba ilaahay uunbaa siinaya hadduu yahay mid weyn oo dharkii markaa waxa weyaan ama iibsanaya ama shaqaysanaya ama cid kaleba loo sakhirayo ay siinayso iyo hadday tahay mid yar oo cid yar cid kale ay arra tirayso marka mid walba ilaahay baa yani asbaabta u yeelay yani uu dharka ku helaayo una fudaydiyey waayo nicmo kasta oo wax kastoo wanaagsani xagga ilahay bay ka ahaaday ya cibaadii inakum tukhطi'uuna bاllayli wالnahaari wa ana akfir الdunuuba jamiica ilaahay wuxuu yidhi siduu nebigu ka xikaayoday sal allahu alayh wasalam addoommadaydi oo dhammaantiin waa dembaabaysaan habeenkiiyo maalintaba gudahooda tukhطi'uuna iyo takhta'uuna labada waa loo xarakeeyey ama loo dabdiyey laakiin sida asharka ama caannimada badani waa in tukhطi'uuna loo xarakeeyo waana bimacna waana inagii sheegnay akhطa'a yukhطi'u waxaa sida qaalibkaa loo isticmaalaa wixii kama u dhaca qaladka aan qasadka u dhicin ee markaa kamaa ku dhaca ayaa haaliban loo isticmaalaa sida kalena in loo isticmaalana xadiidkan baaba ku tusinaya waayo labada dabdi waxa caansan oo caannimo badan tukhti'una in loo dabdiyo bacdi culamada ka midii waa inkireen oo waxay yidhaahdeen akhطa'a yukhطi waxaa loo isticmaalayo keliya waxaan loo qasdin laakiin sida صaxiixa waa inay tahay lugaة qaliila luqa yar sidana waa uga caddaynaa oo sharxu muslimka iyo sharaxiisan labadaba oo arbaciinka ku sharxaayo ku caddeeyey waxaana ku tusinaya aayadda lafteeda labada qira'e la akriyay ina qatlahum kana khaطأa kabiira iyo khaطأa kabiira wa qira'atan sabciyatan inakum tukhطi'uuna bاllayli wالnahaar bacdu waa darfiya billayli ay fi llayli ayaa loo jeeda habeenkiiyo maalinta gudahoodaba waa dembaabaysaa wa ana akfir الdunuuba jamiica waxaad dembaabaysaan walxaal ana akfir dunuuba anigu dembiyada aan dhaafaayo jamiican yani xaalay dembiyadu dhammaantood yihiin ama dembiyada dhammaantood aan dhaafayo yani haddii laga toobad keeno ayaa loo jeeda in allaha yakfir dunuuba jamiican aayadda culamada waxay ku fasireen in looga jeedo ciddii ka toobad keenta toobad shuruudaha oofsatay dembi oo dhan waa loo dhaafaa hadday gaalnimo tahay iyo haddii dembi ka sokeeyo gaalnimada ay tahay mid walba ama aayadda kale ee suurat الnisaa in allaha laa yakfir an yushraka bihi wayakfir maa duna dalika liman yashaa waxaa looga jeedaa waa kii aan ka toobad keenin oo aayaddaa kale dembiyadii baa la kala saaray oo ilaahay wuxuu inoo sheegay gaalnimada inaanu ilaahay dhaafin laakiin wixii gaalnimo ka sokeeya ilaahay wuxuu u dhaafaa cidduu doona inuu u dhaafo marka aayadda hore camama waaطlaq allah waa camimay waana iطlaaqay oo mashii'a kuma qaydin waana caam yeelo dembiyadoo dhan baa la yidhi ina allaha yakfir اdunuuba jamiica aayat nisaana hasa wacallaq ilaahay waa khasisay oo dembiyadii buu kala reebay markaasuu inoo sheegay gaalnimada inaanu dhaafin wacallaq waana tacliiqiyo mashii'u ku xidhay kuwa kale dhaafitaanku dhaafayana wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa saas aawadeed jamciga ugu fiican ee lagu jamcinaya waxay tahay in la yidhaahdo aayadda hore ina allaha yakfir dunuuba jamiican waa cidda ka toobad keentay towbad shuruuddeedii oobsatay ciddii ka toobad keenta dembi oo dhan ilahay waa ka dhaafaa nooc doonaba ha noqdee ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa aayat nisana waxaa looga jeedaa waa hayru taa'ib waa kaan ka toobad keenin ee dembigii ku dhintay isagaan ka toobad keenin gaalnimo ciddii ku dhimatay ilaahay ka dhaafi maayo laakiin dunuub gaalnimo ka sokaysa ruuxu hadduu ku dhinto isagaan ka toobad keenin wuxuu u dhaafaa kuu doono inuu u dhaafo oo mashii'ada ilahay buu ruuxu hoos yaalla sida axaadiis ba ay sheegayso in shaaa cafa canhu wain shaa cadaba hadduu doono ilaahay waa ka cafinaya hadduu doonana waa ku ciqaabaya waa ku cadaabaya marka xadiidkanna waa ana akfir dunuuba jamiican sida aayaddaa looga jeeday cidda toobad keentay ayaa xadiidkana looga jeedaa cidda toobad keentay faاstakfiruunii akfir lakum idembi dhaaf weydiistaa ilahay yidhi akfir lakum waa idiin dembi dhaafayaa haddaa idembi dhaaf weydiisataan fastafiruunii akfir lakum ya cibaadii inakum lan tabluu durii fatadurunii walan tabluu nafcii fatanfacunii addoommadaydiiow idinku ma gaadhi kartaan dhibaatayn ay dhibaataysaan dabeed ay dhibaataysaan be yani ilaahay wax lura iyo wax dhibaato ah cidina ma gaadhsiin karto walan tabluu nafcii fatanfacuunii mana gaadhi kartaan wax markaa nafci ah iyo wax ta ah ina ay anfacdaan oo waxay tartaanna ma awoodi kartaan dabeed markaa si ay i anfacdaan ama dabeed markaa aba i anfacdeen ilaahayna khalqigiisoo dhan hani buu ka yahay waxbana ugama baahna wax dhibay rabbi gaadhsiin karaanna ma jirto waxay tari karaanna ma jirto ilahayna daat ahaantiisuu hani uga yahay ya cibaadi low ana awalakum waakhirakum wainsakum wajinakum kanuu cala atqى qalbi rajuli waxidi minkum ma zada dalika fi mulki shaya ilahay wuxuu yidhi haddii dhammaantiin aad noqon lahaydeen qaar tuqaad ah oo ilaahay ka baqaaya oo ka idinku cabsida badan ee qalbigiisu idinku cabsida badan yaho idinka idinka mida cabsidiisa mid la mida qalbigiinu koobsan lahaa oo ku sugnaan lahaa oo qalbiga nebi moxamed oo kale sala allahu alayh wasalam yacni qalbi la mida iyo taqwo la mid oo kale aad wada yeelan lahaydeen ilahay mulkigiisa waxba kuma kordhiseen ilaahay mulkigiisa waxba kumay kordhiseen ama kumay darteen waxay rabbi u tari lahayd ma jirto atqى qalbi rajulin wuxuu ku dhacayaa markaysaga qalbiga nebi moxamed sala allahu alay wasalam waayo cidda qalbigiisa inoogu cabsida badnayd waa qalbiga nebi moxamed sala allahu alay wasalam haddii taqwadiisaa taqwo la mida a wada yeelan lahaydeen maa zaada dalika fii mulkii shay-an riwaayaadka qaarkood waxaa ku soo arooray oo tirmidi iyo soo wariyeen maa zaada dalika fii mulkii janaxa bacuuda mulkigayga kumay kordhiseen taasi garab kanaaco wax la miisaan oo kale kumay kumay kordhiseen iska daa wax ka badan oo dadka ilaahay ateecaaya ee caabudaaya taacadoodu waxay u tarayaan ilaahay ma jirto hadday ilaahay ateecaan oo ilaahay caabudaan iyagunbaa naftooda anfacay ilahay waxba may tarin wax iyagu taransadeen mooyaane rabbi waxay tareen ma jirto ya cibaadi low ana awalakum aakhirakum wainsakum wajinakum kanuu cala afjari qalbi rajuli minkum ma naqasa dalika min mulki shaya wuxuu ilaahay yidhi sida nebigu sal allahu alay waslam ka soo wariyey addoommadaydiiyo haddii dhammaantiin insigiinna iyo jinkiinna kuwiinna hor iyo kuwiinna dambaba aa wada noqon lahaydeen qalbiga ka idinku faasiqnimada iyo fujuurka badan oo idinku gaalnimada badan gaalnimadiisa iyo faasiqnimadiisa oo kale mid la mida haddaa wada yeelan lahaydeen kaa idinku faasiqnimada iyo gaalnimada badan maa naqasa dalika min mulkii shaya yani taasi uma dhinteen mulkigayga waxba kama dhinteen oo waxay ka nuqsaamin lahayd ma jirto oo cidda rabbi ka kufrida ama ilaahay cidda caasida ilahay waxba ma yeelin marka dhammaan hadday ka wada kufrin lahaayeen addoommadu fardan wa taqdiirna hadday dhici lahayd ilahay mulkigiisa waxay ka nuqsaamin lahayd ma jirto marka taasna waxaa laga qaadanayaa ilahay inuu yahay haniyun bidaatih waman kafara faina allaha haniyun can lcaalamiin ya cibaadi low ana awalakum waakhirakum wainsakum wajinakum qamuu fi saciidi waaxidi fasa'aluunii faacطaytu kula waxidi mas'alatah ma naqasa dalika mima cindii ila kama yanqusu lmikhyadu ida udkila lbaxra ilaahay wuxuu yidhi sida nebigu sal allahu aleyh wasalam inooga soo wariyey addoommadaydiioo haddii ay sugnaan lahayd in kiinii ugu horreeyey iyo kiina ugu dambeeya kuwiinna insiga ah iyo kuwiinna jinka ahi qaamuu fii saciidin waaxidin yacni bannaan keliya ay istaagaan oo mid waliba wax iweydiisto oo aan mid walba siiyo wuxuu iweydiisanaayo taasi kama nuqsaamiseen waxa agtayda ahaaday ilaa kamaa yanqusu lmakhyadu ida udkila lbaxra sida irbaddu uga nuqsaamiso uga dhinto biyaha badda marka bedda la geliyo laga soo saaro intay ka dhimayso ama qadarkay ka dhimayso qadar la mida mooyaane wax kale kamay dhintay badi maxay bad maxay ka dhicinaysaa irbad si aan loo gesho laga soo saaro waa waxba wax ili qabanayso kama nuqsaaminayso wax miisaan ku soo baxayana kama nuqsaaminayso weliba markaa tashbiiha si aan loogu shabahayo waxaa looga jeedaa taqriib fahamkeenna lagu soo dhawaynaayo ee intay ka dhicinayso inlaaga xataa kama dhicinayso mulkiga ilaahay hadduu cid walba waxa ilaahay ka barido uu wada siin lahaa dadkuna ilaahay wada baryi lahaayeen oo midba wuxuu doono weydiisto ya mid waliba wuxuu doono weydiisto haddii la yaha ruux walba ilaahay baryo bal waxaad doonto codso oo waxaad doonto ilaahay ka baryo qaar baa markaa waxay weydiisan lahaayeen adduunyada muggeedo markaa waxaya waxaas ama dahda hadduu mid waliba wuxuu doono weydiisto ou dhammaanna wada siiyo waxa ilaahay ka baryayo mulkiga ilaahay waxba kama dhicin lahayn taas taasna waxaa laga qaadanayaa haninimada ilaahay siday mutlaq u tahay oo rabbi u leeyahay ama ay ugu sugnaatay hodannimo sii daysan oo daat ahaantiisa uu hani u yahay alghina almutlaq mulki mutlaqa iyo qaninimo mutlaqa rabbi usmi iyo cilmi mutlaqa waa kan ya cibaadii inamaa hiya acmaalukum axsiha lakum addoommadaydiiow ayuu ilaahay u yidhi inamaa hiya acmaalukum tana camallada ahi waa camalladiini bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen hiya waa damiir u noqonaya macnaha laga fahmaayo atqى qalbi rajuli waaxidi iyo afjari qalbi rajuli minkum qalbiga ugu cabsida badan iyo qalbiga ugu faasiqnimada iyo gaalnimada badan waa camaladii xumaa iyo camaladii wanaagsanaa baa laga fahmaya alacmaal alsaalixa walacmaal alqabiixa damiirku haddaba acmaashaa siyaaqaa laga fahmay buu u noqonaya innamaa hiya acmaasha wanaagsan iyo acmaasha xumiba acmaalukum camalladiina wey uxsiiha lakum xaal aan idiin koobaayo oo ruux walba camalkiisa rabbi u koobaayo ixsaanu waa shayga markaa tira ahaan in la koobaa ixsaan la yidhahda waxaana laga keenay min alxasa xasa waxaa la yidhahdaa quruuraxa waayo carabtu waxay ahaayeen dad aan wax qorin ina ummatun umiyatun laa naktubu walaa naxsub waatuu rasuulku yidhi sal allahu alayh wasalam waxaanu nahay anagu ummad ummi ah oo aan waxna qorin waxna xisaabin waxaa loo jeedaa min xayu lqaalib waa siday u badnaayeen wailaa waa jireen bacd lcarab oo wax qori jiray waa jireen marka maadaama ummadda carbeed ay u badnayd ummadaan waxna qorin waxna akriyin markay wax tirinayaan waxay wax ku tirsan jireen quruuraxa quruuraxay wax ku tirsan jireen ila qalin iyo warqad ma isticmaali jirin haalib ahaan saas aawoodee waxay tirinayaan mid walba xabad quruuraxay usoo qaadi jireen dabeedna quruuraxaasa hadhow la tirin jiray shaacirkii markuu gabyaayo waa kii yidhi walasta bilaksari minhum xasan wa inama alcizatu lilkaasiri yani mid buu sheegayo markaasuu qolo kaluu markaa barbar dhigaya markaasuu leeyahy walasta bilaksari minhum xasan kama quruurux badnid buu yidhi haddii laysu kiin tiriyo qoladaa iyo qoladaa laysu tiriyo qoladiinnu kama badna xagga quruuraxa loo tirinaayo qolada kale wa inama alcizatu lilkaasiri cizada iyo dee halabadana waxa leh iyo gacan sarraynta ka fara badan xagga markaysaga markaa faraha xagga quruuraxa ujeeda xagga quruuraxa wuxuu ujeeda xagga faraha marka uxsiiha ixsaaga halkaasaa laga keenay oo laga soo qaatay marka almuhim camallada xunxun iyo camallada wan wanaagsanba waa camalladiinniyo waa idin koobayaa oo tiraan idinku koobaya markaysagaa ruux walba camalkiisa macnuhu dhacaya uma uwafiikum iyaaha waxaa kaloo bannaan in hiya la yidhaahdo waa damiir shaan bimacana waa damiir qisa oo deedna jumlada lagaa khabra wejigaasina banaan innamaa hiya wax kaleba maahae qisadu acmaalukum camalladiinna uxsiiha lakum waa idin koobayaa weeyaan qisadu uma uwafiikum iyaaha yani arrinkii qisadu waa saas dabeedna waa idin dhammaystiraya oo mid walba camalkiisi waxaa loogu wafaynayaa loogu dhammaystiraya abaalmarin yani if iyo aakhiraba laga abaalmarinaya camalkiisi uma uwafiikum iyaaha faman wajada khayra falyaxmad illaah waman wajada hayra dalika falaa yaluumana ila nafsa kii heloo la kulma shay khayra falyaxmad illaha ilahay ha maadiyo khayrka waxaa loo jeeda muqaabil shar khayr waxaa loo isticmaalaa mar ismu tafdiil in loo jeedo marna waxaa loo isticmaalaa khayrka muqaabil shar in loo jeedo oo aan tafdiil looga jeedo labada mid waliba waa dhacda labada macnoba waxaa lagu kulmiyey aayaddu ilaahay yidhi in yaclam illahu fii quluubikum khayra yu'tikum khayra mima ukhida minkum khayranta hore tafdiil maaha waxaa looga jeedaa muqaabil shar ayaa looga jeeda ilaahay hadduu ku og yahay buu ilaahay yidhi usaara badrin iyagoo la sheegaayo markay qaarkood sheegteen inay muslimiin ahaayeen ilaahay qalbiyadiinna hadduu khayr ku og yahay waa in khayr iyo taqwa ku jirta hadduu ilaahay qalbiyadiinna ku og yahay yu'tikum khayra mima ukhida minkum wuxuu idin siinayaa wax ka khayr badan wixii laydinka qaaday marka khayranta dambe waa ismu tafdiil laakiin khayranta hore ismu tafdiil ma halkana macnihii tafdiilka loogama jeedo macnaha kale muqaabil shar baa loo jeeda faman wajada khayran ku kastoo hela bimacnaa la kulma wax khayr ah hayr xagga camalka ama khayr xagga hawaabka falyaxmad illaah oo aakhiro kii khayr la kulma oo khayr lagu abaalmariyo iyo wanaag ilahay ha mahadiyo waman wajada hayra dalika falaa yaluumana ila nafsa ki kii la kulma wax aan khayr ahayn oo shar la kulma ama lagu abaalmariyo ciqaab iyo cadaab falaa yaluumanna ila nafsah